taariikhdii koowaad cutubka labaatan iyo afaraad oo kooxihii reer haaruunna waa kuwan wiilashii haaruun waxay ahaayeen naadaab iyo abihuu iyo elicesaar iyo litamaar laakiinse naadaab iyo abihuubba aabbahood way ka hor dhinteen oo carruurna ma ay lahayn haddaba sidaas daraaddeed hawshii wadaadnimada waxaa samayn jira elicasaar iyo itamaar oo daa'uud ay la jiraan saadooq oo ahaa reer elicasaar iyo aximeeleg oo ahaa reer itamaar ayaa iyagii u kala qaybiyey sidii hawshoodu kala ahayd oo reer elicasaar waxaa laga dhex helay niman madax ah oo ka badan intii reer itamaar laga helay oo iyagii sidaana loo kala qaybiyey reer elicasaar waxaa ku jiray lix iyo toban nin oo qolooyin madax u ah oo reer itamaarna waxaa ku jira siddeed sidii qolooyinkoodu kala ahaayeen oo sidaana iyagii saami loogu kala qaybiyey oo caynba caynkii kale waa lagu daray waayo waxaa jira amiiro meesha quduuska ah iyo amiiro ilaah oo ahaa reer elicasaar iyo reer itamaar labadaba oo shamacyo ah inanataa'el oo karaanigii ahaa oo ahaa reer laawe ayaa iyagii ku hor qoray boqorkii iyo amiiradii iyo wadaadkii saadooq iyo aximeeleg ina abyataar iyo madaxdii qolooyinkii wadaaddada iyo reer laawi ahaa in reer loo qaado reer elicasaar reerna loo qaado reer itamaar haddaba saamigii koowaad wuxuu u soo baxay yehoyaariib kii labaadna yadacyaah kii saddexaadna haarim kii afaraadna socoriim kii shanaadna malkiyaah kii lixaadna miyaamiin kii toddobaadna haqos kii siddeedaadna abiyaah kii sagaalaadna yeshuuca kii tobnaadna shekanyaah kii kow iyo tobnaadna eliyaashiib kii tobnaadna shekanyaah kii kow iyo tobnaadna eliyaashiib kii laba iyo tobnaadna yaaqiim kii saddex iyo tobnaadna hufaah kii afar iyo tobnaadna yesheba'aab kii shan iyo tobnaadna bilgaah kii lix iyo tobnaadna imeer kii toddoba iyo tobnaadna xesiir kii siddeed iyo tobnaadna xefises kii sagaal iyo tobnaadna fataxyaah kii labaatanaadna yaxesqeel kii kow iyo labaatanaadna yaakiin kii laba iyo labaatanaadna gaamuul kii saddex iyo labaatanaadna daraayaah kii afar iyo labaatanaadna macasyaah kaasi wuxuu ahaa qaynuunkii ay u kala qaybsanaayeen oo ay hawshooda ku qaban jireen inay gurigii rabbiga ku soo galaan qaynuunkii iyaga lagu soo dhiibay awowgood haaruun sidii rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil uu isaga ku amray oo reer laawi intii hadhayna waxaa ka mid ahaa kuwan wiilashii camraam waxaa ka joogay shube'eel wiilashii shube'eelna waxaa ka joogay yaxdaxyaah reer raxaabyahna waxaa wiilashii raxaabyaah ka joogay yeshyaah oo madax ahaa reer issahaarna waxaa ka joogay shalemoo wiilashii shalemoodna waxaa ka joogay yaaxaad wiilashii xebroonna waxaa ka joogay yeriyaax oo madax ahaa iyo amaryaah oo ahaa kii labaad iyo yaxasi'eel oo ahaa kii saddexaad iyo yacqamcaam oo ahaa kii afaraad wiilashii cusee'eelna waxaa ka joogay miikaah wiilashii miikaahna waxaa ka joogay shaamiir oo miikaah walaalkiisna wuxuu ahaa yishyaah wiilashii yishyaahna waxaa ka joogay sakariyaah wiilashii meraariina waxaa ka joogay maxlii iyo mushii wiilashii yacasiyaahna waxaa ka joogay beno wiilashii merariina waxaa reer yacasiyaah ka joogay beno iyo shohaam iyo sakuur iyo cibrii reer maxliina waxaa ka joogay elicasaar oo aan waxba wiilal lahayn reer kiishna waxaa ka joogay inakiish oo ahaa yeraxma'eel reer mushi waxaa ka joogay maxlii iyo ceedar iyo yerimood kuwaasu waxay ahaayeen reer laawi siday qolooyinkoodu kala ahaayeen oo kuwaanu iyana waxay riteen saami sidii walaalahood reer haaruun ay yeeleen oo kale oo waxay ku hor riteen boqor daa'uud iyo saadoq iyo aximelek iyo kuwii madaxda u ahaa qolooyinkii wadaaddada iyo reer laawi kan qolooyinkii madaxda u ahaa waxaa lagala mid dhigay sida kuwa walaalkiisa yar